بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وصحبه وsلم qال المؤلف رحimه الlه وآtىa يؤtي إيtاء waxaan kusoo dhex jirnay abwaabtii uu lahaa hulaaثiga lagu ziyaadiyey hal xarف waxa aan soo sheegnay hulaasiga lagu ziyaadiyey hal xaraf inuu leeyahay saddex baab baabkii ugu horreeyey baan kusoo dhex jirnay oo ahaa afcala yufcilu sida akrama yukrimu ikraaman wa acطaa yucطii icطaa'an wa aqaama yuqiimu iqaamatan waxaa ka mid a aataa ayaa ka mid ah aataa waa afcala markeedii horena waxay ahayd a taa a taa bihamsatayni laba hamso oo hamsada horena maftuuxa ay tahay midda dambena saakine ay tahay wasankiisuna waa afcala maxaa zaa'id ah hamsada hore oo mutacarikada waa zaa'id hamsada labaad oo saakinada ahna waa faa-ul kelimihii ilaan waxaa laga keenay ataa baa laga keenay waa ataa oo afcalo laga dhigay ataa saasuu ahaa afcala faa-ul kelimuhu waa hamza ta'duna waa cayntii ya-duna waa laamul kelimihii qaacidadu waxay leedahay haddii laba hamso ay kulmaan labada hamso midda hore mutaxarik ay tahay midda dambena saakin ay tahay midda dambe oo saakinka ah waa in loo bedelo xarafku jinsi ah midda hore xarakadeeda ilaan labada hamso kulmitaankooda culeys baa ku jira waa in marka la sameeyo ibdaal hamsada labaad ee saakinada ah waxaa loo beddelaa xaraf ku jinsi ah midda hore xarakadeeda macnuhu wuxuu yahay haddii hamsada hore ay kor dhigan tahay kordhigii u mujaanis ah alif midda dambe waa in alif loo bedelo haddii tan hore ay godan tahay tan labaad waa in loo bedelo waaw haddii tan hore ay hoos dhigan tahay tan labaad waa in loo bedelo ya midda hore hadda soo maftuuxa ma aha midda labaad maxaan u bedelaynaa alif waxaan leenahay aataa laakiin asalkeedu a taa buu ahaa la soco bihamsatayni aataa saasaan leedahay aamana waa la mid asalkeedu a mana buu ahaa aadam waa la mid asalkiisu a dam buu ahaa laba hamso markii ay kulmeen oo midda hore maftuuxa ay noqotay tan dambana saakin ay noqotay middii labaad oo saakinka ahayd waxaa loo bedelay alif sababtoo ah tan horaa maftuuxo ahayd fatxay alifna waa isku isku jinsi waa isleeyihi aataa saasay noqotay mudaarica wuxuu ku yimid yu'tii buu ku yimid yu'tii waa yufcilu waa yukrimu oo kale wax isbedela ma dhicin yu'tii buu ku yimid hamsadii sideedii ay baaqi u tahay oo faa-ulkelimaha ahayd yu'tii yukrimu buu la mid yahay masdarkiisana wuxuu ku yimid itaa-an ayuu ku yimid asalkiisuna wuxuu ahaa itaa-an bihamsatayni ilaan masdarka afcala wuxuu ku yimaadaa ifcaalan soo ma ahayn itaa-an buu ku yimid marka laba hamso oo tan hore maksuuro ay tahay tan labaadna ay tahay saakina itaa-an qaacidadii hadda aan sheegaynaa la gelinaa oo ah laba hamso haddii ay kulmaan tan horena ay mutaxarik ay tahay tan dambena saakin ay tahay midda saakinada ah ee labaad waa in loo bedelo xarafku jinsi ah midda hore xarakadeeda taan soo ma noqonin hamsada labaad ee saakinada waxaa loo bedelaya limaada linkisaar ilula marka waxay noqotay iitaa'an iimaanna waa la mid asluhu imaan iimaan iitaa walamru ficilka amar minhu oo min afcala afcala ficilkiisa amar wuxuu yahay afcil waaye biqadci lhamzati ayadoo hamzada ay tahay hamzatulqaci ay tahay maftuuxatan ay kor dhigan tahay afcala yufcilu wuxuu ku leeyahay ficilkiisa amar haddii aad rabto afcil ayaad leedahay akrama yukrimu ficilkiisa amar maxaa leedahay akrim acطaahu yucطiihi ficilkiisa amar maxaa leedahay acطi hamsadaasna waa hamsatulqadciya la soco acطi iyo iyo akrim iyo akrij iyo hamsadoodu waa hamsatulqadci ee ma hamsatulwasli ma aha sidaas daraaddeed haddii xaraf uu ka hormaro xitaa hamsadaas waa sugnaane oo waxaa leedahay wa acdi ayaad leedahay wa akrim wa akrij wa adkil saasaa leedahay waa hamsatulqadci hamsatulwasli maaha wadkil hadhihin wa adkil wa akrij wa akrim wa axsin wa ajlis wahaakadaa walamru ay wa ficlu lamri ficilka amar minhu oo min afcala afcala xaggiisa ka ahaaday ficilka amar ee afcala afcil waaye biqadci lhamsati xaal uu ku dheehan yahay hamsada oo la qadciyo maftuuxatan ayadoo kor dhigan hamsadiisu waa hamsatu lqadci xarakadeeduna waa fatxo athaani baabka labaad facala waa fa cala bitashdiidi alcayni oo cayntiisu ay shidan tahay waa hulaasi lagu ziyaadiyey hal xaraf facala wadaalika naxwu faraxa uu ka farxiyey faraxa waa facala soo maaha xarafka zaa'idka waa xarafkee yaa jamaaca raada soo laalaabatay ziyaadadan waxaa la yidhahdaa ziyaada mukarara faraxa uu ka farxiyey yufarixu mudaariciisana waa saas faraxa yufarixu qatala yuqatilu callama yucallimu kallama yukallimu faraxa yufarixu tafriixan ka farxin masdarkiisana saasuu ku yimaadaa hadduuba yahay saxiixulaam tafciilan buu ku imaanaa وklmhu يuklimhu تkliimا وcalmhu يucallimhu تacliimا وqablhu yuqabilhu تqbiilا وqatlhu yuqatilhu تqtiilا وزkاa waa facala oo laakiin muctalulaam ah laamtu ka jiran yahay زkاa waa facala oo muctalulaam ah وزkاa yuzakii yufacilu yufarixu soo lamid maaha zakkaa yuzakii taskiyatan kan midkii hore wuxuu uga duwan yahay laamtuu ka jiran yahay saas daraaddeed masdarkiisu wuxuu ku imaanaa tafcilatan isaga marka tafciil ku imaamaayo facala bitadciifi alcayn hadduu saxiixu laam uu yahay masdarkiisa tafciil buu ku imaanaa hadduu muctalu laam yahana tafciilatan buu ku imaanaa ma fahamteen maxaan dhahnay tadciif ilcayn hadduu saxiixulaakhir yahay saxiixulaam hadduu yahay masdarkiisa wuxuu ku imaanaa tafciil hadduu muctalulaam yaana tafciilatan buu ku imaanaa intaas ma fahamteen zakkaa yuzakii tazkiyatan saasaa leedahay rabbaa yurabbii tarbiyatan namaa yunammii tanmiyatan saasa ku wade athaalis midka saddexaadna faacala waa midkii ugu dambeeyey hulaasiga halka xaraf lagu ziyaadiyey oo rubaaciga noqday waa kii ugu dambeeyey faacala maxaa zaa'id ah alifta saddexdoodu haddaba waxna waa ka siman yihiin waxna waa ku kala duwan yihiin waxay ka siman yihiin mid kasta oo ka mid inuu yahay asalkiisu hulaasi hal xaraf lagu siyaadiyey oo rubaaci uu noqday laakiin siyaadadoodaa kala duwan afcala iyo faacala siyaadadooda waa siyaada gayru mukarara laakiin facala siyaadadeeda waa siyaada mukarara faacala tusaale ahaan qaatala wuu la dagaalamay zakaa macnaheed waa tahiray waaye zakaa wuu tahiray yuzakii wuu tahirayaa taskiyatan tahirid qaatala wuu la dagaalamay yuqaatilu mudaariciisaas ku imaanaa qaatala yuqaatilu masdarkiisuna wuxuu ku yimaadaa muqaatalatan ta'da waa kor dhigan tahay ah muqaatilatan ha dhihin muqaatalatan wa qitaalan labadaasba waa ku yimaadaa mufaacalatanna waa ku yimaadaa ficaalna waa ku yimaadaa qaatalahu yuqaatiluhu muqaatalatan wa qitaalan waalaa ay taabaca waalaa macnaheedu waa isdaba dhigay waaye waalaa alcamala shaqadii buu isdaba dhigay waa israacraaciyey yuwaalii muwaalaatan wa wilaa'an waalaa waa faacala laamtay ka jiran tahay fa'dana waa ka jiran tahay soo maaha fa'dana waxay way jiran tahay waaw laamtan waa ka jiran tahay laba dhinacay marka ka jiran tahay waalaa yuwaalii muwaalaatan waa mufaacalatan muwaalaatan israac raacin wa wilaa'an israacin labadaas masderba marka uu leeyahay wa khamsatun shanna limasiidihi masiidi hulaasi hulaasiga masiidkiisa ayaa iskale bixarfayni laba xaraf lagu siyaadiyey hulaati lagu siyaadiyey hal xaraf meeqo baabuu la-ay saddex baab hulaati lagu siyaadiyey laba xarafna wuxuu leeyahay shan baab wa khamsatun ay khamsatu abwaabin shan baabna limasiidi masiidi hulaasi hulaasiga masiidkiisa ayaa iskale bixarfayni laba xaraf lagu siyaadiyey alawal baabka hore in facala waaye in facala waa hulaasi oo lagu siyaadiya laba xaraf labadaas xaraf oo kale ah hamdada iyo nuun in facala naxwu inkasara asalkiisu kasara buu ahaa waxaa lagu siyaadiya hamsada iyo nuunta in facala inkasara wuu jabay yankasiru waa jaba inkisaaran jabid masdarkiisna waa kaasa inficaalan buu ku imaanaa inkasara yankasiru inkisaaran wanshaqa wuu dhambalmay wuu dilaacay inshaqa yanshaqu inshaqa asalkiisu wuxuu ahaa de inkasara oo kale inshaqaqa buu ahaa markiisii hore saas mula socotaa inshaqaqa buu ahaa kadib maxaa dhacay labada qaafkii hore ayaa hee xarakadii laga tulile ma loo naqliya ma laha kadibna waa la isku idqaameen inshaqa buu noqday yanshaquna markiisii hore wuxuu ahaa sida yankasiru oo wuxuu ahaa yanshaqiqu yanshaqiqu labada qaaf midka hore ayaa xarakadii laga tuuray kadibna waa la isku idqaamay waxay noqdeen yanshaqu ayay noqdeen inshiqaaqan waa inficaalan inkisaaran bay la mid tahay dhambalmid dilaacid inqaada wuu hoggaansamay oo asalkiisu uu ahaa inqawada inqaada markiisii hore wuxuu ahaa inqawada wuu hoggaansamay waa la iclaaliyey idaa taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablahu quliba xarfu lcilati alifan inqaada saasuu noqday infacala waaye mudaariciisana waa yanqaadu oo asalkiisu ahaa yanqawidu sida yankasiru oo kale yanqawidu waa la iclaaliyey see loo iclaaliyey idaa taxaraka xarfu اlcila wanfataxa maa qablahu quliba xarfu اlcilati alifan yanqaadu saasuu noqday masderkana wuxuu ku imaanaa inqiyaadan buu ku yimid asalkiisana inqiwaadan buu ahaa laakiin saa u la soco inqiyaadan buu ku yimid yaadan marka waxay kasoo gadoontay waaw wan maxaa wuu tirtirmay in maxaa waa tirtirmay waa in facala oo muctalu laam ah in maxaa oo asalkiisu in maxawa uu ahaa taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faquliba alifan yanmaxi oo asalkiisuna uu ahaa yan maxiwu yanmaxiwu ilaa yan kasru buu la mid yahay waawdii waxay dhacday darafa qablahaa kasra faqulibat yaaan yanmaxi inmixaan oo ah tirtirmid inmixaan tirtirmid wallahu aclam halkaas ka joogo